cabdulqaadir axmed oo cali hogaanka maamulka s c khaatumo ayaa magaalada buuhood leh maamulkaasi s c khaatumo waxa uu ka daafuray adeega sumadsiinta gaadiidka ee taarikada kaas oo ku calaameysan maamulka s c khaatumo ugu horeyn cabdulqaadir cabdi warsame wasiirka gaadiidka ee maamulkaasi ayaa goobta ka hadlay isaga oo ka warbixiyey ahamiyadda iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay adeegan taargada baabuurta daahfurayno adeega sumadsiinta gaadiidka ma laga yaabaa dadku inay yidhaahdaan sumadatan la sheegaya maxay ahayd sumaddu waxaa weeye xoolahaynu innagu berigi hore dhaqan jirray xoolaha nin weliba xoolihiisa sumad buu ku dhigan jiray maadaama soomaaliya ay hadda maamul goboleedyo badan ay ka dhismeen maamul goboleedulib wuxuu samaystay sumad isaga u gaara adeegga maanta aynu bixinayno ee bilaydhada iyo taarikada baabuurta buugga iyo leysanku waxaa weeye waa sumaddii lcc khaatimo u gaarka ahayd ee maamul goboleedkan lagu caanka uu ku noqon laha insha allahu tacaala adeega kanu marka laga eego ay ka timaado dhinaca maxaanku idhahdaa astaanta caalanka maxaanku idhahdaa astaanta qaranka astaanta xuduudaha markay ka timaaddo waa adeegga soo raaca ee lagu garan karo deegaan walba calaamaddiisa iyo astaanta gaara uu leeyahay gaadiidka faraha badan ee waddooyinka maraya ama maamul goboleedyada kale u gelaya intuu waxa weye calaamadda ka muuqata waa calaamadda aynu inagu maanta u samaynay ah taarikada sc khaatumo waxaan filayaa maanta halka aynu marayno waxaan leeyahay buuhoodle baa laga daafuray sida madaxweynuhu noo sheegay waa markii ugu horraysay nasiib bay u heshay muddadii halka aannu joognay oo ah wakhtiga haddee adigu afar toddobaad ku dhow bulshada iyo lakulankeedii iyo sidii halkaana lagu soo dhoweeyey wada shaqayntii dadka iyo sidii buuhoodle markii horeba horseedka ugu ahayd ummadda reer sc khaatumo waxaan mar kale ugu bishaaraynayaa inay fursadatan maanta iyagu u heleen ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulkaasi s c khaatimo cabdulqaadir axmed oo cali oo daafuray taargada ayaa waxa uu la hadlay bulshada magaalada buuhoodle iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadan isaga oo faahfaahin ka bixiyey adeegan sumadsiinta gaadiidka ee taarigada kaas oo ay ku shaqayn doonaan gaadiidka ka howlgala deegaanada maamulka s c khaatimo qaybtii ugu horeysay markii ugu horraysay iyo goobtii ugu horraysay ee aynu ku daahfurayno sumadsiinta gaadiidka esasi khaatumo waxaa nasiib u yeeshay daahfurkaa sumadsiinta gaadiidka magaalada buuhoodle caasimadda gobolka cayn isla markaana caasimadda labaad ee esasi khaatumo ilaahbaa mahaddaa iska leh sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa martidan qiimaha badan leh ee hareerahayga taagan isimadii iyo cuqaashii iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo waxgaradkii degaankaba ka kooban aad baad u mahadsantiin kasoo qaybgalkeen kasoo qayb gasheen munaasabadan qiimaha badan leh sumadsiinta gaadiidkeennu waxay astaan buuxda u noqon doontaa astaan buuxda waxay u noqon doontaa sugidda amnigeenna iyo xaqiijinta degaanadeenna inaynu si buuxda gacanta ugu qabanna innagu aynu keliya ma aha sumadsiinta gaadiidku il dakhli oo ku soo korodhay maamulkeenna laakiin waxay wax weyn ka dari doontaa arrimaha amniga iyo nabadgelyada gudaha iyo kuwa xuduudaha intaba sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa bulshada sc khaatumo meelay joogtaba gaar ahaan galabtu aynu joogno caasimaddii buuhoodle in si dhammaystiran oo aan kala hadh lahayn looga qayb qaato sumadsiinta gaadiidkeenna maamulka ku-meelgaarka ah ee khaatumo ayaa markii ugu horreysay waxa uu yeelanayaa adeegan taargada gaadiidka oo ahamiyad gaar ah u leh amniga iyo dhaqaalaha